inay magaaladan gaalkacyood ayaantan xaalkeedu waa ka soo daray muxuu ahaaye dadkii sida loo laynayo moobil xumahoo tigna ahaa lagu laynahayaa oo qofka naftiisii oo dhan lagu dhaafinayaa marka arrintaas waa in loo istaago dadweynaha maamulka odayaasha culummada dhallinyarada kulli waa inaan loo kala harin ee maamulka uu abaabulo dadkaas oo dadweynaha waxaa abaabuli kara maamulka abaabuli kara dadweynuhu isma abaabuli karaan muxuu ahaayey bilays waddanka ku filan oo xaafad kasta gaarahayana ma jiro dadweynihii baa ka badan oo ka tiro badan kana xoolo badan kana dhaqaalo badan in maamulku iswaardiyeeya ay yidhaahaan oo dadka ay maamulaan oo kaxshaan oo xaafadaha anigu sidaan horey u idho ay waardiye iska qabtay yidhaahaan oo soddon nin xaafad kasta u sameeyaan ama labaatan nin wixii hadba ka bixi kara iyaguna ay kormeer kula maraan oo wixii ay qabtaan iyo wixii kale iyo odayaasha iyo dhammaanta la isula yimaado oo gobolka la isula la shiro arrintan ammaanka laga shiro muxuu ahaayey go-aan cad laga gaaro sidaasna haddee bilays ku filan waddankii ma joogo xaafad magaaladii waa ballaarantao meel kastay jirtaa muxuu ahaa haddii lahaydmo in arrintaas loo qumo oo sida ugu deg deg badan maamulka gobolka ay dadka u abaabulaan oo u kaxshaan oo dhallinyarada iyo hooyooyinka iyo odayaasha iyo waxgaradkao dhan ay u kaxshaan oo muxuu ahaa la shiraan oo xaafadaynta ay saas u waxeeyaan oo dadka ay yidhaahaan adinku is-abaabula dadku lacag buu haystaa qola waxaan lacag haysan lama arko xaafadahoo dhan iyo qol kasta lacag buu haystaa soddonka nin ama labaatanka nin oo waardeynaysa xaafadooda waa ku filan yihiin mushaarka waxaan qayma lahayn baa qof kasta kusoo aadaya uu nabadgelyadiis iyo meel kasta uga soo adeeganayo bilayskii iyo maamulkiina waxay qabtaan xaafad kasta ay kusoo kormeeraan telefoona la haystaa telefoonada isugu xiraan oo meel kasta ay sidaas magaaladii looga shaqeeyo ammaanna ay ku hesho midda ammaanka anigu sidaasaan ka leeyahay qodobka kale anigu siyaasi baan oo xagga siyaasaddan ka hadlahayaa xoogaa ka faragelinayaa waxaa siyaasaddaasna ay tahay dowladda federaalka iyo maamulada gobollada ka dhisan ayaantan waxaa ku jiray calqalad calqaladna waxay taraysa ma jiraan soddon sano iyo labaatan sano ka badan baan calqalad iyo dhib iyo halaag kusoo jiray ijiid iyo ijiidi maysid baan kusoo jiray arrintaas waa in lagaa tanaasulaa maamulada iyo dowladduba waa inay isu tanaasulaan oo hawsha ay soo fududeeyaan oo qof kasta meeshaan uu ka xanaaqsan yahin oo cirka isu marinayo oo uu xanaaqiisa hoos u dhigto gacmo geeljira hoos baa loo dhaqaa muxuu ahaa maamuladu ay muxuu ahaaye adkaysigan dowladdii waa ka goosanay ay leeyihiin ay ka daayaan arrinta oo cagaha dhalka u dhigaan dowladdana waxaan anigu farayaa oo ka codsanayaa inay arrintaas maamulada si fiican ula dhaqanto waayo dadka badankiisii waxay joogaan maamulada iyo gobollada iyo isteedyaday joogaan iyo wixii waxgarad ahaa marka inay iyagu u yimaadaan oo meeshii alla meeshay rabaan oo codsadaan ay ugu yimaadaan oo tanaasul badan dowladda federaalka ay samayso oo muxuu ahaa ay tanaasulkaas iyadu u samaysa maamul goboleedyada iyo dadkii dadweynihii deganaa maamulada ay u samayso iyadaa waddanka dowladdii sare u ah iyadaa muxuu ahaay haykalka guud oo dhan iyadaa la fiirsanahayaa maamulada iyo gobolladana mashaariic dowladdu ay ka fuliso oo dadkii dhalinyaro u badan yihiin dadkii shaqo abuur ay u abuurto oo hadday xamar iska fadhido hadba filin iyo meel isku masawidho iyo dowlad hebel baan ka qaadanay intaasoo beliyan dee dadkii waa sii kacayaa wax uu ay soo gelinayaan iyo dowladdii waxay soo gelinaysay wax dhaqaala ah ayay jirin haddee dadkii dowladda waa iska nacayaa dadku dowladda xiise weyn buu u qabay aada buu ugu haweynaa hadda hankii waa sii jabahayaa marka dowladda jileecaas baa laga rabaa iyo dhaqaalaha waddanka inay dadka wax ka siiyaan oo dhallinyarada shaqa u abuuraan oo ciidamada muxuu ahaayey dad keliya iskama le oo ciidamada la qaybsado oo waddankii muxuu ahaye dhaqaale la gesho oo wax alla wixii imaanayo waddanka dowladdu ay keento saa ummadda soomaaliyeed baa dowladdu magac ku tahay qabiil laguma siiyo adduunyada magac dowladda laguma siiyo qabiil reer hebel laguma siiyo muxuu ahaa dhaqaalaha iyo lacagta iyo hubka iyo adduunka la siinayo waa ummadda soomaaliyeed waxa magaceeda lagu siinayo waa inay muxuu ahaayey ummadda soomaaliyeed waxay usoo qaado cadaalad u samayso cadaalad loogu qeybsho sidaas baan dowladda federaalkana farayaa maamuladana inay midmid ku taagga iyo sidii laba gabdhoodoo isu carooday aan afka la isu taagin oo hadalka si fiican la isugu jilciyo oo walaalnimo iyo ehelnimo la kala maarmamayo waddankii waa isku dowlad waa isku maamul waxa la kala helaya haddii qoloba meel madaxa usii jeedisa la helmayo waddankii baa isla sii baaba-aya dowladda federaalka iyo maamuladana saasaan ugu baaqayaa marka arrintaydu arrintaas baan maanta raadiyaha u imid aan kusoo gogaamadayaa waxaan kaloo kusii darayaa meeshaan barlamaan baa la ysku wada haystaa barlamaanka meeshaan la ysku haysto gobolkan oo halka hadda kursibaa uun meeshaan dhibtiisa uun ka taagan tahay oo qof kasta uun wuxuu doonahayaa oo miya ha kasoo ordo ama magaalaha ha kasoo orday kursi buu raadinahayaa in dadkii dad walaalo ehela weeye la ysu dulqaato muxuu ahaayey odayaashu si cadaalada intay arrinta u fiirshaan ay dad guddiya dadkan u saaraan odayaal iyo dhalinyaro iyo gabdho iyo dad isku jiro guddiya oo loo saaro cadaalad loo xushay in dadkaas ay si fiican u kala saaraan